waxa weeye arrimihii maalmihii dhaweyto ee u dambeeyaa ka horeyseen ay idla qorayseen koolaha dhexdiisa ka aloosnaa ee ahaa isku shaandaynta guddiga iyo guddi hooseyada golaha wakiilada horta hay horeyse waxa weeye annagu halkan dee saxaabska horjeeda uma fadhin waxaan u fadhinaa xildhibaano si jiraayo qabanaya oo ka hadlaya sharciga golaha wakiilada ayaanu ku koobannahay waxa weeye horta marka u horeysa laba xaaloo yar baan ka hadlaya dhibku arrinku waa badan yahay iyo iyo habluuba xaalad hore waxa weeye anaa iska hadlayo waa arrin ay hubaal qabtay daraato oo ay tiri waa mucaarid horta anigu mucaarid mahiye xisbiga fulmiyaan ahay ka midna waa waana ahaanaya taas waa taa qolada warbixintana waxaan jeclay marka aad qoraysa qola dadkii wax weydiiya ila telefonada waa haysaa war arrintaa ka war taa waxay i xigtaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baashe mana dhawata wuxuu soo saaray shalay go-aan go-aanaa kusoo dejiyey go-aankaasu qodobo ayuu ku sareeyey u leeyahay guddiyadii waa baabiyey horta waxa weeye baashe isaga lama dooran markaa doorashada waruma hayo baashe dhibaataday leedahay iyo sharcigay leedahay iyo halka loo maro waruma hayo waxa wey hadi doorasha dhacdoo laysdoorto waa waxaynu dimuqraadiyadda aynu u haysanaa ee aynu ugu yeedaynaa dimuqraadiyadda guddiyadan waa la soo doortay golahaana soo doortay waxaanay ahayd go-aan gole novembar ama koob bishii koobdexdeedii golu wuxuu saaray cadxan covid buu saaray golaha wuxuu soo jeediyey gulaweynaha markii albaabada aanu xidhaan walhandinay siday guddiyada laysku bedeli lahaa waxay ahayd go-aan gole ayay ahayd go-aanka golo cirana ma burin karo maashana ma burin karo waxa uun dastoorka ka soo horjeeda hadduu yahay go-aankaa golu dastoorka somaliland ka soo horjeeda wuu buri karaa laakiin wixii intaa raaca waxa weeye waa waa go-aan gole wey horta waa tahore waxay go-aan gole in laysku shacdeeyo guddiyada tan laysku shacdeeyo waa laba siddeed sannadood ayaa guddiyadaa la bedelin sideedaa sannadoodna waxay ahayd sanad walba in la bedelo guddiyada ayay ahayd waxa imika lagu hambaabiray anu garama maayo haddii ay dhacday oo guddoomiyihii bedelay isaga ayaa ule sharcigu uu siinaya kala bedelaada ee guddiyada cid kale oo la lihi mayso wuu la tashan karaa guddoomiyaha wuu guddoomiye ku-xigeenka wuu la tashan karaa waa tala taladana waa la diidi kartaa waa la yeeli kartaa taasuna waa taa ta go-aankii uu soo saaray meesha deedinba waa arkaysa wuxuu sanad ka u dambeeya lama bedeli karo guddiyada iyo ka u horeeya deecada sanadkii u dambeeyey kuma jirto sanadii sideed bilood baa noo haray taasuna waxaad arkaysaa inay tahay wuxuu madaxiisa ka soo samaysan xildhibaano badan baa imika iyaguna da iga dambeeya oo haddi doona anigu shirka yahay baa furayey waxaanse leeyahay meesha golaha tuddu kusoo dhex tuura golo wanaagsan oo la shaqeeya xukuumadda oo la shaqeeya iyagu wada shaqeeya oo aan wax dhibaatiya ka dhex jirin maanta in fidna lagu soo tuuro aniga waxay tahay waa waa waa qaad weyn wey baashaana fidnadaa ka mas-uula ayaanu leenahay ummaddana waanu sheegina wasalaamu calaykum waraxmat waxaa isaguna dhanka kale ka hadlay xildhibaan ibraahim reyte oo halkaasi isaguna hadal kooban ka soo jeediyey waxaanuu sheegay inaanu looga baahnayn inuu arrintaasi sameeyo xildhibaanku waxaa kaloo uu ka warbixiyey inaanay jirin haba yaraatee cid dabada ka riixaysa ama xukuumadda faraha kula jirta waxa weeye waa intaa uu sheegay marsoy kii wax lagu daro waa faahfaahino marka ugu horeysa waxaan jecelahay faahfaahinta anigoo aan ku talax tegayn inaan ka hadlo xeroosaadka golaha xeroosaadka golaha waxa samaystay golaha golahuna markuu doono xeroosaadka wuu laali karaa wuu bedeli karaa waxa ku qoran wax ka duwan buu isla qaadan karaa waa awoodda ugu sarraysa fadhiga golahu waa awoodda ugu sarraysa golaha sirgudoonka iyo xeeroosaadkaba waxa ka xoog weyn oo ka sarreeya guddoonka ama go-aanka golaha rishatalkan ama shaandayntani arrin runtii muddo soo socotadeedoo golaha ka timi shirguddoonkuna waxay go-aanka ku gaadheen iyagoo ku salaynaya sida ku cadee warqadda rishatalka lagu sameeyey guddigii duu u saaray arrintaas oo ku soo tala bixiyey in guddiyada xishabal lagu sameeyo ama shaandayn lagu sameeyo horta guddoomiyuhu go-aankiisu wuxuu taasi ku salaysan yahay waana rabitaankii golaha guddoomiye baashe wuu maqnaa runtii marka rishabalku dhacay laakiin gudoomiyaha iro iyo cali yuusuf dr cali yuusuf way joogeen way wada saxeen way isla qaateen waxayna ahayd wax golahu isla ogol yahay daraad buu yimi shalayla go-aan buu soo saaray waa nasiib daro daraad buu soo galay gudoomiye baashe shalayna go-aan buu soo saaray qodobka labaad muhiimka waxa weeyaan haddii go-aanka guddoomiyuhu khaldan yahay hadduu khaldan yahay xataa hadduu khaldan yahay oo xeroosaadka dhaafsitay guddoomiye ku-xigeenku awoodna u leeyahay inuu isagu buriyo ama jebiyo ama saxo waa maya waxay la mid tahay madaxweyne axmed maxamed kiinayo shir ku maqan in madaxweyne ku-xigeenku uu xukuumaddiisa kala bedelo ama go-aamadii uu gaadhay madaxweynuhu wax ka bedelo kusime waa kusime awood umale go-aamada maxaan ku dhahdaa guddoomiyaha in guddoomiye ku-xigeenku uu wax ka bedelo waxa qura wax ka bedel guddoomiyaha oo go-aankiis ka noqda iyo golaha oo go-aan ka soo saara go-aankii guddoomiyaha oo baabi'iya labadaas siyood oo qura ayaa go-aankaasi ku buri kara waxaa haddaba waxaa haddaba la yaab leh waxa uu ku xisaabtamayey ama meesha uu ka keenay gudoomiye ku-xigeenku awoodda intaa leeg arrinta saddexaad ean doonayo inaan yaro qaato waxa weeyaan sharaa'idka waxaan ku arkayay faallooyin fara badan oo aan runta ka turjumaynin oo leh kulmiyaa lagaga adkaaday guddiyadii horta marka ugu horeysa annagu golayaasha markaanu nahay golaha markaanu nahay guddiyada waxaanu isku dooranaa qaab ku dhisan xidhiir shaksi iyo xeroosaadkayaga oo laysu tanaasulo oo la wada hadlo oo hadday gobollo tahay gobollada laga soo kala jeedo inay ka wada muqdaan ay tahay oo hadday xisbiya tahay xisbiyadu inay ka wada muqdaan oo hadday maxaan ku dhahay hebelle tahayna laysku taageero laysaga hado horta qaab noocaasabaa annagu runtii golaha aan isku dooranaa maantana markaan xisbiyada usoo noqdo runtii xisbiga golaha ugu ballaarana waa xisbiga kulmiye waxay xisbiga kulmiye shan guddi ayay guddoomiye ku heleen lix guddina guddoomiye ku-xigeen bay ku leeyihin marka xisbiga wadani oo xisbiga labaada saddex guddi buu helay laba guddina guddoomiye ku-xigeen buu ka helay marka dee fikradan ah kulmiyaa lagaga adkaaday golaha waa fikrad si aan sax ahayn horta loo soo dhigay waxaan leeyahay ma jirto waana kuwa guddiyadii waa la wada garanayaa arrinta hadday cidi ka warwarsan tahay laga warwarsan yahay waxa weeyaan waxaad moodaa in shaksiyaad gaara wax loo doonayo shaksiyaad gaara ma aha xisbi wax loo doonayo shaksiyaad gaara arrintaasina runtii golahayaga kuma kula badna golahayagana in anugu aan waxayaga dhamaysana ayaa wanaagsan in hadday xukuumadda tahay iyo hadday xisbiyada tahay iyo hadday ganacsatada tahay iyo hadday qabaayilka tahay iyo hadday cid kale tahay in cidina soo fargeliso ma jeclin mana wanaagsana marka waxaan leeyahay degwaanka guddoomiyuhu sidaasuu horta uu yahay aanu xariirada ku salaysnayn sidaasaanu sharci u ahayn